أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus maanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka maxaarada ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib weerar lagula beegsaday gudaha dalka ethoobiya shirkada ay leedahay dowladda ridada turkiya gacantana ku haysa eleboorka magaalada muqdisho ayaa ceyrisay shaqaale soomaali ah oo ka howlgelaya eleboorkaas dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa digniin culus u dirtay murtad garguurta iyadoona ku goodisay inay tilaabo adag ka qaadi doonto guddi ka socda maktabka tarbiyada tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool mas-uuliyiinta ulaasaamiga ee baay ayaa ka qayb galay xaafid lagu maamuusiyey arday dhammaysatay qoraalkii akhriska taasi oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas xog dheeraad ayaa laga helayaa dagaallo lagu laayay askarta xukuumadda adis ababa kuwaasi oo ka dhacay gudaha dalka ethoobiya يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan madaxweynaha ismaamulka amxaarada ayaa iskuday dili ka badbaaday kadib weer lagula beegsaday gudaha dalka ethoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari madaxweynaha ismaamulka amxaarada ee maqaarsaarka u ah maamulka adisababa gaalka lagu magacaabo areega kabeede ayaa lagu soo waramayaa in isniintii shalay ay weerareen maleeshiyaadka faano ee ku sugan magaalada lalibela ee waqooyiga walloh ee dalka itoobiya taliska faano ee bariga gobolka amxaarada oo ay soo xigatay warbaahinta etoobiya media service ayaa sheegaysa in waaxda xiriirka dadweynaha ee faano ee gobolkaasi ay shaaciyeen weerarkan oo ahaa mid si weyn looga soo shaqeeyey warbixinta ayaa lagu sheegay in madaxweynaha la weeraray wax yar kadib markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha islamarkaana uu guda galay safar dhinaca dhulka ah isagoo kusii jeeda magaalada lalibela howlgalkan weerarka lama filaanka ah ee maleeshiyaadka faano ay ku ekeeyeen madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa bilowday xiliyadii barqada ee shalay waxaana sida ay wararku tibaaxayaan uu socday muddo ku dhow hal saac iyo bar madaxweyne areega kabeede ayaa lagu soo waramayaa in uu si dirqi ah uga badbaaday weerarkaasi kadib markii sida la sheegay uu ku baxsaday mid ka mid ah gawaaridii galbinaysay waxaase goobtaasi lagu dilay ugu yaraan toban askari oo ka tirsanayd ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha sida lagu sheegay warbixinta kasoo baxday faano maamulka abey axmed ilaa hadda kama aanu hadlin weerarkan iyo sheegashada faano waxaana howlgalkani uu ku soo aadayaa xilli dabayaaqada isbuucii lasoo dhaafay ay dhaceen dagaallo ay ku hoobteen dhegtana dhiigga loogu daray saraakiil iyo askar fara badan oo ka tirsan ciidanka federaalka itoobiya jazaaka allahu khayran walaalka bukhaari shirkada ay leedahay dowladda ridada turkiga gacantana ku haysa eleboorka magaalada muqdisho ayaa ciirisay shaqaale soomaali ah oo ka howlgelaya eleboorkaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ku soo warramaya in mid ka mid a shirkadaha ay leedahay dowladda ridada turkiga ee gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha ay kula kacday fal ay ku ceyrinayso tobanaan shaqaale soomaali ah oo ka howlgalaya garoonkaasi shaqaalahan ayaa lagu wargeliyey inay shaqada iskaga tagaan iyadoona warar soo baxay ay sheegayaan in lagu beddelay kuwo kale oo ajaanib ah wasiirka gaadiidka iyo duulista kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu eedeeyey in kaali weyn uu ku lahaa ceyrinta shaqaalaha soomaalida ah ee ka howlgala garoonka diyaaradaha muqdisho waxaana maanta garoonka ay ka howlgalayeen shaqaalahaasi banaanbax ka dhigay tobanaan ka tirsan dadkii laga ceyriyey shaqada iyagoona sheegay in si gaar ah loo beegsaday muddooyinkii lasoo dhaafay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa ka taagnaa jahawareer xoogan iyadoona gacanta ay ku hayso shirkad turki ah taasoo dhibaato ku haysa dadka musaafuriinta ah jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa digniin culus u dirtay murtad garguurta iyadoona ku guudaysay inay tilaabo adag ka qaadi doonta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuusheeba jahwareer siyaasadeed ayay dhex manquuranayaan madaxda ugu sarreysa kooxda ridada soomaaliya wakhti uu gabaabsi sii marayo muddaxileedkooda dowladaha reer galbeedka ee sida dadban u gumaysta soomaaliya ayaa bilaabay inay cadaadiso toosa saaraan hoggaanka kooxda ridada wasaaradda arrimaha dibadda dowladda salibiyadda maraykanka ayaa amaro culus dul dhigtay xasan gurgurta waxaana la faray inuu la yimaado qorshe cad oo dhanka siyaasadda ah uuna isku diyaariyo doorasho ay ogol yihiin dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah digniintan oo washington ay xasan sheikh u soo marsiisay mid ka mid ah taliyayaasha sirdoonka dowladaha gaalada geeska afrika ayaa digaysa in wixii ka dambeeya bisha disembar ee dhammaadka sanadkan uu madaxweynaha kooxda ridada siyaasad ahaan isku dhiibo haddii uusan sidaas samayn uu wajihi doono hubanti la'aan maraykanka ayaa fariintiisa digniinta ah ku caddeeyey in ciidamada kufaarta afrikaanta aan loo hayn dhaqaale dheeraad ah islamarkaana wax badan isbedeli doonaan haddii xasan garguurta uu ku sii adkaysto doorashooyinku sheegga halka dhinaca ee uu abaabulayo sida hadalka loo dhigay ilwareedyo ayaa sheegaya in digniintan ay walaac hor leh ku abuurtay hoggaanka kooxda riddada oo horey uga welwelsanaa khilaafka kala dhexeeya madasha isku magacowday samata bixinta ee fadhigeedu yahay muqdisho iyo laba ka mid ah maamul goboleedyada ashaali dirarada ah dhanka kale magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaa ku soo gabagaboobay shirar ay lahaayeen mucaaradka ay isugu yeereen golaha samata bixinta jubbaland iyo puntland waxayna ku dhiseen guddiyo farsamo oo soo diyaariya golo wadajir ah oo ay ku dhisi doonaan magaalada garoowe kaasoo cadaadis siyaasadeed saaraya xamse cabdi barre iyo xasan gurgurte jazaaka allaahu khayran walaalka abuusheeba guddi ka socda maktabka tarbiyada tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bokool faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen abu xasaan deegaanka ceelansaar waxa uu ka mid yahay deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaa dhowaan gaaray oo uu martigeliyey guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo muddooyinkii dambe ku sugnaa wilaayada islaamiga ee bakool ujeedka guddigan ayaa ahaa dardargelinta goobaha waxbarashada iyo in dhiirigelin iyo tartamo lagu ogaanaya aqoontooda waxbarasho u qabtaan ardayda dhigata iskuulaadka iyo mu'asasaadka ka furan wilaayada ee hoostaga maktabka markii ay gaareen deegaanka ceelansaar waxay guddigan kulamo iyo fadhiyo sare loogu qaadayo waxbarashada la qaateen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka sida odayaasha dhaqanka nuqabada waxgaradka ganacsatada waalidiinta iyo dhallinyarada waxaana kulamadaasi ka soo baxay qodobo wax ku oola malaaq xasan macalin liibaan malaaqa beesha macalin weyne iyo guddoomiyaha ganacsada deegaanka ceelansaar ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamadaas iyo waxyaabihii ay daarnaayeen wayneenkooyay wafdi xarakatulshaal mujaahidiin ku socda oo ah qeybta tarbatiyo taaliim jelsi wada gaadane onoqabadii deegaanka eh iyo ganacsatadii deegaanka iyagoo laku taladaw horumarka walbarasha dardargelinta walbarashada qiibaja kala duwan walaalihana deeri markaa ee mayninka koena anta walku dhammanta anta walku dareemayn aragaasan kheyran aragahayna isiigna ilaahisan barkaay magaalada elansaare roogna magahana boogaday wafdi ku socda maktabka tarbiyat wa tacliim mayba ka mahadsan ilaahiya ka mahadsan baadalaahi mayba mahadsan harakata shabaab almujaahidiinka ka mahadsan gaar ahaan maktabkii shaqadaas la haayay gudadii maktabka tarbiyat wa tacliima ka mahsan islaamka guudahaan salaamaan waanag mahadnagaan ilaahayna baryaan maylana ilaahay xifidi ilaahayna ziyaadi diinta islaamkanana ziyaadi intaa kadib waxay guddigan booqdeen dhammaan goobaha waxbarashada iyagoona kulamo dhiirigelin ah oo dowraad ay barbar socdaanna la qaatay macalimiinta iyo ardayda wax ka dhigata iskuulaadka iyo mu'asasaadka hoostaga maktabka waxaana jiray hadiyado u badnaa qalabka waxbarashada oo ay gaarsiiyeen goobaha waxbarasho ee ay booqdeen guddigan ayaa intii deegaanka ay ku sugnaayeen waxay tartan dhiirigelina u qabteen ardayda wax ka dhigatay iskuulka abubakar usidiiq ee deegaanka ceelansaar wuxuuna tartankan uu ahaa mid xamaasad watay u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha wax ka dhigtay iskuulka
نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما سؤال عسكرة مجموعة ألف آه مجموعة عائشة بنت أبي بكر وحين الليذة هاي ما هو المجهر لا للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما اسمي جويرو إبراهيم معلم مدرسة أبي بكر الصديق في المدينة الأنصار سؤال جوابتي أديان إسكدي هو أداة صممها المجرمون لرؤية أجسام الصغيرة su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radi allahu tacaala canhuma ee ka imaanaysay dhanka culuumka waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo hambalyo ayaan leenahay majmuucada caaisha siday uga jawaabeen su-aashii la weydiiyey haddana waxaa iskale maadada juquraafiga ayay ka imaanaysaa waxaana iskale majmuucada cabdilaahi bin cabaas si fiicana u dhegaystaan waxay leedahay kam muxiidaati alcaalam wamaa huwa almuxiid aladii tadilu bihi soomaal waxaan rajaynayaa inay fahmeen ayna ka soo jawaab celin doonaan insha allah لا للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما anoo magaciilay orow cabdicaziis ibraahim magaalada calansaar kusoo majmuucata cabdilaahi bni cabaas su-aalo laweydii jawaabtee muxiidaat alcaalam arbaca muxiidaat المحيط الهادي المحيط الأطلنطي المحيط الهندي المحيط القطبي المتجمد المحيط الذي تظل عليه بلاد الصومال المحيط الهندي su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabaas oo isla dhanka juquraafiyada ka imaanaysay waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo لا للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo ka hadlay halkii tartankan uu ka dhacayay oo ahayd bartamaha deegaanka ayaa sheegay in arrintan ay farxad gelinaysa dhammaan bulshada ku nool deegaanka isagoona dhanka kale la hadlay waalidiinta carruurtooda u diraya goobaha cadowga ay joogaan iskuulkan oo banaanka la sheeray waxbarashadiis mawaadi ah haddii diini haddii sharci ataaba banaanka la hadhay ka dadweynaha iyada aan ka faraxeen haddii ganacsatadii ata haddii bulshadii ataaba iyada lan ka faraxay haddii waalidiintii anaana iyada aan ka ganacsagnay iyada aan ka faraxnay runtii waan la fildaayay waan iidanku fildaanay islaamka hijya iyo waxbarashadiisa inta idaas dhata anka baagana dadki meelaha kala jara inay la guulaysaday oo iid horumar lan deeri anka baagana oo fidhigaana ka helnay shahaadooyin lanka biyahayo maybalanaa ilaahay baa mahadlayna miyou tahay walbarsho tayla taalla hal hangnagadoy hal aragooy islaamka dhatis iyo wanaaga jar hal aragooy guddigan oo ka turjumaya xamlo loogu magacdaray shaxdulhimam liahli lqimam ayaa lagu wadaa inay soo wada maraan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool jasaaka allaahu khayran walaalka abuu xasaan mas-uuliyiinta wilaaya islaamiga ee bay ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusayey arday dhammaysatay qoraalkii akhriska taasi oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamigaha ee baay waxay ka mid tahay degmooyinka wilaayadan ee hore looga furay mu'asasada alqalam litacliim alqiraa'ati waalkitaaba mu'asasadan oo hoos tagta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay waxaa carruurta da'da yar lagu baraa akhriska iyo qoraalka muddo siddeed bilood oo ay furneyd xarunta mu'asasadan ee degmada labaatan jirow waxaa dhowaan degmadaasi lagu qabtay xaflad lagu maamuusayay dufcadii labaad afartan arday oo ka qalinjibinaysay mu'asasada alqalam taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay iyo marti sharaf kala duwan ugu horeen ardayda mu'asasada alqalam ee degmada labaatan jirow ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed aad u soo jiita dhammaan ka qaybgalayaasha kuwaasoo aad ugu farxay juhdigii la geliyey jiilka alqalam
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بوجودكم الكريم في حفل التخريج من مؤسسة القلم لتعليم القراءة والكتابة فمرحبا بكم بقدومكم إلينا لبيتم تلبيتنا وشرفتم وعظمتم حفلنا أريد أن أسألك سؤال هل أنت مستعدة للسؤال؟ نعم سؤال ماذا تقول إذا آويت إلى فراشك أقول باسمك اللهم أموت وأحيا أنصرف وأحمل مغاني شربا
suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha harin ayaa kelimaha dardaarana ka jeediyey munaasabadda qalinjebinta dufcadii labaad ardayda alqalam ee degmada labaatan jirow ilaahi subxaana watacaala ayaan mahadiyaan uma maamulkii islaamigii reer gobol reer degma iyo macalinkii onta intan juhdiyaha saari iyo waalidiintii antan markaan tan yaale dhaleen horib mana walbarshan diyaariyan bacd allaahi insha allahu tacaala siigma hadaanan may basanayna jazaakum allahu khayran asanleena ee runtii haqiiqatan yaalkan hata dad badan liyaabanaayeen sah inoobu laku fiiri runtii haqiiqatan walmanaha arday lan arga jerniw waxyaabaa yaabka sheenow yo kumid tatangii kudhon la lahayahayti maasha allahu hal eroy hob dhini laku fiiri on haqiiqatan yaalkan bilaaw yo roogan haddamay lan diyaaryahay walbarashe lan diyaaryahay kitaabka ilaahay in bardana lan diyaaryahay sunnadna uma maanti bardan yo lan diyaaryahay ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee bay ayaa kelimad qayma ka jeediyey munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dufcadii labaad muasasada alqalam ee degmada labaatan jirow halkaas oo shahaadooyin iyo abaalmarin lagu guddoonsiinayay afartan arday oo ka qalinjebisay mu'asasadaasi mu'asasada alqalam runtii may siin sheegaysa guud intii walaayada laha kabiiri mayba aan horseetay iftiin horle iyo aan horseetay dhagdhagaaga qoraalka iyo akhriska ana walaayada eed iyo eeda lanku dareemahay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala waana guul ilaahayna waafajiye subxaanahu wa tacaala runtii masaayaadka walaayada yaana ku midata bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay aan ka shukriyaana subxaanahu wa tacaala na waafajiye khayrkaasay wanaaggasay mayna ilaahay weydiisadaana aninin daa'im weela inta una haysana walaagin nooma gogna ilaahay inin fududayo nasiiye tabaaraka wa tacaala marka may wa dardaarramay dadka waalidiinta aan dardaarramay runtii ciyaalka ani guulaysadan kaalinta inka xoog badan mayka lahahe waalidka kale
tani wixii ka dambeeyey markii maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay uu soo kordhiyey mu'asasadan alqalam ayaa isbeddel weyn laga dareemayaa dadaalada akhriska iyo qoraalka jiilka soo koraya oo markan la siinayo mudnaan gaar ah si ugu fududaado barashada qur-aanka kariimka iyo culumtiisa jasaaka allaahu khayran walaalka abu ayman xog dheeraad ayaa laga helayaa dagaalo lagu laayay askarta xukuumadda adis-awa kuwaasi oo ka dhacay gudaha dalka ethoobiya walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani warbixintaasi inoo faahfaahinayo wararka ka imaanaya gudaha itoobiya ayaa sheegaya in ugu yaraan sagaashan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaal ka dhacay waqooyiga iyo galbeedka gobolka amxaarada sida ay faano shaacisay jimcihii lasoo dhaafay dagaalkan oo ahaa mid aada u culus ayaa militariga itoobiya iyo maleeshiyaadka fano ku dhex maray deegaanada asheewo ilaa adiskidman waxaana sida la sheegay ciidamada xabashida in ay u dhaqaaqeen dhanka buuraha adguwaami iyo asheewa oo ay isugu tageen sida ay fano sheegtay saraakiil ciidan oo taliyayaal ah ayaa ku dhintay dagaalka inkastoo magacyadooda aan la shaacin waxaa kale ee jabhaddu xustay in gebi ahaanba ay dhulka la sintay dhismayaashii dowladda ee deegaanka adiskidman sidoo kale howlgal qorshaysan oo maleeshiyaadka fano ay ka fuliyeen deegaanka agomider oo ka tirsan gojam ayaa dhegta dhiigga loogu daray ugu yaraan laba-iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda halka sagaal iyo labaatan askari oo kalena lagu dhaawacay dagaalkan oo sidoo kale aada loogu wiiqay ciidanka xabashida etoobiya ayaa dhanka kale maleeshiyaadka fano ay kusoo furteen zaanad military oo aada u fara badan oo ay ku jiraan afar iyo labaatan qori iyo saddex boqol siddeetan iyo labaatan xabo oo rasaas ah waqooyiga gobolka amxaarada waxaa isna ka dhacay dagaal culus oo ka dhashay kamiin ay maleeshiyaadka fano ku bartilmaameydsadeen ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan galbeedka goonder kuwaas oo xilligaas kusii jeeday deegaanka kuwaas oo xilligaasi kusii jeeday deegaanka abrahaajira weerarkan oo dhacay khamiistii lasoo dhaafay ayaa lagu dilay ugu yaraan siddeed iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya lix iyo labaatan askari oo kalena waa lagu dhaawacay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska maleeshiyaadka fano ee galbeedka gondar dagaaladan ayaa kusoo aadaya xilli guud ahaan xaaladda etoobiya ay sii laba kacalaynaysa islamarkaana dhinaca sohodinta ay wadadegaan tigreega iyo cafarta uu ka dhacay dagaal kooxda t b l f kula wareegtay lix tuulo oo ka tirsan deegaanada cafarta jasaaka allaahu khayran walaalka rabbaani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtageliyey waan nagu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak